kanada waa mahadsan tahay si rasmi ah ayaa gobor golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ay ugu dhawaaqeen in doorashadu si rasmiga ay uga dhacayso laba iyo sagaashanka constituency ama goobaha soojooyinka ee dalka oo dhan halkaana ay ku sugan yihiin madaxda iyagu kormeeraya doorashooyinkaasi iyadoo dadkana maanta ay u tahay maalin ay shaqada ka nafsanayaan oo dawladdu ay shala ku dhawaaqday si ay fursad ku helaan ay ku gaaraan deegaanada qof waliba uu ku qoran yahay oodka ka dhiibto hase yeeshee weli dadku waxa ay ku jiraan safaro meelaha qaarkood kuwana mar hore ayayba gaareen magaalooyinka dhowdhow ama goobaha dhowdhow ee caasimada ku dhow gobolka waqooyi bari ayaa kamid a gobolada ugu fogfog oo ay dadku ilaa iyo haatan weli ay kusii socdaan ood arkaysa gawaari iyo ilaa iyo saaka ay sii socdaan waa tahay marka doorashada guddigu ay ku dhawaaqeen inay beri dhacayso hore waxaan u ogeyn in raila odinga oo mucaaridku hogaaminayey uu qaadacay ka qaybgalka doorashadaasi maxaa iska bedelay mowqifkii raila wararkii ugu dambeeysay maxay sheegayaan
waa sidaa sheegtay jamaalow maxkamadda sare ayaa saaka uga balantaa dacwadda ay gudbiyeen golaha xuquuqda dhinaca biniaadanimada ee dadka muslimiinta khaliifa khaliifa iyo odayaal kale oo xagga garsoorka ay ku doorayeen in lagu joogsado doorashada sida raila hore uu sheegay hase yeeshee kooramkii ama tiradii markaasi la sinayay garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa soo xaadirin qaar dalka ka maqan kuwo nairobi ka maqan iyo kuwo ka cudurdaartay halkaasi uu yimid guddoomiyaha garsoorka ugu sarreeya david maraga iyo nin kale oo hase yeeshee ay buuxsan weye kooramkii lagu dhegaysan lahaa in dacwadda la hor joogsado iyo in kale waxaana ay ku dhammaatay in dacwaddaasi maanta aan la qaadin kooram la-aan sidaa daraadeedna la diiwaan gelinayo wakti kale oo dhegaysigeeda dacwadiina ay markaasi u muuqato inaan dacwadii aanay ku guulaysan qoladii soo gudbisay in la hor joogsado raylana haatan waxaa uga hadlayaa yaanya geelka dambe dadka isaga taabacsanee naasa fagaaraha weyn ee loo yaqaano uhuru baak halkaasina la filayaa inuu kasoo jeediyo hadallo lamida kuwii uu jeediyey taariikhda ku saabsan inaanay doorashada ka qayb gelaynin balse lagu kala duwan yahay qaabka dadku ay usoo baxayaan in rabshada ay dhici karaan ama mudaharaadyo iyo in kale w isagu sheegay guryahooda ay ku sugnaadaan buse laga ogaa amarada ugu waaweyn ugaata jeedin doorgeynka dambe waa tahay waxaad sheegtay in garsoorayaasha maxkamadda sare ay kulmi waayeen maanta kooram la-aan ama tiradii intii loogu baahnaa oo aanay soo xaadirin marka ma laga yaabaa haddii xitaa doorashada ay dhacdo in mar kale raila uu dacwad ka geeyo ay dacwaddani maxkamaddu dhegaysato oo ay go-aan kale ay ka soo saaraan mise go-aanku wuxuu noqon doonaa uun maxkamaddu maadaama ay go-aan ka gaari weysay ay kulmi weysay in doorashada la galo sidaasna ay hooshu ku socoto waa ka hadleen guddiga gaarka iyo garsoorayaashooda xukunka iyo waxay sheegeen suurtagal inaanay noqon doonin in ay mar walba maxkamadda sare ay fursado u hesho inay doorashada dadku ay doorteen ay hakiso saas daraadeedna madaxweynaha ayaa la filayaa inuu saxiixo sharci muujinaya in markaasi si toosa ay ugu dhawaaqayaan golaha doorashooyinka resign officerska jooga labada boqol iyo sagaashanka constituency ana deegaan doorasho taasi ayaana waxay suurtagal ka dhigaysaa toddoba maalmood gudahood sida dastuurku u ogol yahay inay golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan madaxdooda waaweyna ay ku dhawaaqi doonaan waxaad inoo sheegtaa bal ka waran mar haddii mucaaradku ay yidhaahdeen kama qayb gelayno doorashada goobaha iyo deegaanada ay mucaaradku ku xoogan yihiin wararka ka imaanaya maxay sheegayaan side xaaladuse waa sidee goordhan oo la xiriiray wariyaasha ku sugan deegaanka kisumu oo ah goobaha ugu waaweyn gobolka yaansa waxa rabshadaha oo waaweyn lama sheegin marka laga reebo deegaanka migori wadada highwey ah oo isku xirta dhinaca tanzania oo ay dhagxaan badan naasa taageerayaashu ay dhigeen mana muuqato wax rabshadaha oo waana horay ay uga welwalayeen ciidamo fara badan oo la geyn doono meelaha iyagu ay ku xoogay xooga ku leeyihiin waxaana la sheegayaan goob kasta oo doorasho in la geynayo lala askari oo keliya mana muuqato ciidamo waaweyn badan oo hubaysan goobaha welwar badan laga qabo waxaana haatan muuqata inay ku kala duwan yihiin isbaahilshiga naasa in maalinta berita ay mudaharaadyadii ay horeba ku dhawaaqeen ay sii wadayaan iyo in maalinkaa doorashadu dhacayso ilaa rayla hore u sheegay ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama aan iyagu ka qayb gelin wow toddoba kale oo ku jira madaxweyne uhuru kenyatta ay ka mid yihiin dadka doorashada ka qayb gelaya madaxtinimada lix iyo labaatanka oktoobar oo berita ma musharaxiin toddoba gaar ayaa ka qayb galaya doorashada ma saasaad ula jeedaa saasaan ula jeedaa toddoba musharax oo uu ku jira madaxweynuhu xataa liiska weliguu ku jira raila odinga wala uusan saxiixin foomka oga noqoshada ee la yidhaahdo afar iyo labaatan b dhammaan musharaxiintii ka qayb galay sideedii agosto oo sideed musharax ahaa ku jira liiska doorashada madaxtinimada ku-celiska ee maalinta barito hasan yeeshee raila odinga ayaa isaga hore u sheegay in uusan ka qayb galay walow magaciisu weli uu ku jiro oo uusan saxiixin foomka dib uga noqoshada balse toddobada kale uu ku jiro madaxweyne uhuru kenyatta ayaa magacyadooda lagu arkaya goobaha codbixinta iyo weliba qaar kamid ah oo meelaha dadka soomaalidu ay joogaan lagu arkayay shalkiiba iyagoo samaynaya ololahooda doorashada ugu dambeyn raila waxaa la filayaa sidaa tiri inuu maanta taageerayaashiisa uu la hadlo waxyaabaha ugu weyn ee uu ka cabanayo ee uusan doorashadani uga qayb galaynin haddaad soo koobto hadallada la filayo oo dhowr ka hadlay waxaa kamid a inaanu kalsooni badan lagu qabin golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan oo uu sheegay sida loo soo xuray inay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo qaar badan uu sheegay in meesha laga eriyo waxaa kaloo uu sheegay in meelaha doorashooyinku ay ka dhacayaan gaaraan deegaanada iyagu ay degan yihiin si gaara loo bartilmaameedsanayay waxaa kaloo uu sheegayaa in go-aanka guud ahaanba doorashadii lagu baabi'iyey dalkan ka dhacday sideedii august inuu isagu ahaa ninka ku guulaystay hase yeeshee laga ogaa hadaladiisu daynka dambe waxyaabaha uu ka hadli doono dadkuna aad ayay u dhaga taagayaan maadaama hore uu sheegay hadalka kaba dambaystaa shan iyo labaatanka bisha oktoobar maalin kahor inuu jeedin doono walow uu aad uga fakarayay bal inuu maalinkaas fiirinayo qaabka dowladda jubileil ay ciidamada u geenayso meelaha iyagu ay joogaan oo u arkayo cadaadis lagu saarayo kuwa qaar ka mida taageerayaashiisu ay weli muudaraynayaan ay sii wadaan mudaharaadyada berri oo ah ay doorasho dhacayso